الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen khamiis ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah bay ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal la culus ku qaaday xeryaha ciidanka xabashida etoobiya iyo kuwa riddada ay ku leeyihiin magaalooyinka baydhabo iyo diinsoor ee wilaayadaasi iyo silsilado weerar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose xog faahfaahsan oo ku aadan howlgalladaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan jubbada hoose munaasabad lagu soo gebagabeynayey xamlad dacwi ah oo muddo ka socotay deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ee lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin waxgarad iyo salaadiin kelimaad ka jeediyey barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga gurmadka maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeeray goobaha ay ka socoto dayactirka webiga jubba xilli la gudagalay wakhti roobaadka guga barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan sidoo kale faafreebka waxaan idinkugu hayaa maanta oo kale saddex iyo labaatanka bisha ramadaan maxaa dunida ka dhacay qodobadaasii xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad maqli doontaan waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa bay ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada dinsoor waxaa halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsanaya hubka noocdiisa kala duwan isla bay ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerareen fadhiisinka maleeshiyaadka hirdada ay ku leeyihiin deegaanka makuudo ee duleedka magaalada baydhabo waxaana dhowr jeer oo hore deegaankaasi uga dhacay weeraro kala duwan oo lagu dilay saraakiil ee askariddada ka tirsanaa shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka hirdada ay ku leeyihiin degmada qoryooley banaadir qarax mujaahidiintu ay ka furiyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah isla shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka furiyeen deegaanka namber lixdan ayaa lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto waxaana qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray laba askari oo murtadiin ah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markana mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmadka maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto dayactirka webiga jubba xilli la gudagalay wakhti roobaadka guga sheekh xasan yacquub cali oo ka mid a mas-uuliyiinta guddiga ayaa warbaahinta kula hadlay halkii ay shaqada ka socotay kana waramay laga soo bilaabo degmada saragleh ilaa degmada jilib shaqadii laga qabtay
bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan soo gaarnay halka ay ka socoto shaqada lagu xirayo farihii ay halakeeyeen fatahaadihii ku dhuftay webiga jubba ee waxaan ku sugannahay ee deegaanada hoos taga magaalada jilib gaar ahaan deegaanada ku teedsan jiinka webiga jubba jubbada dhexe ee runtii halkan waxaa ka shaqaynayo makiinado iyo agabyo kala duwan kuwaas oo runtii ee si weyn uga qayb qaadanaya dib u dhiska iyo dayactirka farahan runtii marka aad fiiriso shaqada halkan ka socoto iyo dadka deegaanadan joogo dadku runtii waxay dareemayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xil weyn iska saarayso sidii bulshada ay maamusho ay uga haqabtiri lahayd adeegyada lagama maarmaanka ah sidoo kale ku tiirsan nolol maalmeedkooda ee waxsoo saarka dalagyada iyo badbaadinta dhulbeereedka aseendooyinka iyo weliba sidoo kale tuulooyinka ku hareeraysan webiga jubba tani marka waxaa la dhihi karaa waa wejigii labaad ee halkan ka socoto sheexasan yacquub cali ayaa nala jooga oo ka mid a mas-uuliyiinta guddiga sheexasan yacquub wuxuu ka warbixin doonaa shaqadii soo socotay muddada dheer ee wejigii labaad ee guddiga fatahaadaha uu ku samaynayay dayactirka iyo kanaalada webiga alxamdulilaah waxaan soo gaarnay goobtii shaqada ah ayaan u soo safarnay saaka aroortii hore toddobadii shacbaan sanadkan shaqadan aad arkaysaan ee hadda meeshaan goobtan aan soo booqanay ka socota waxay ka socotaa masaafo waxaa weeyaan boqol iyo sagaashan ilaa laba boqoloo kilomitir ku dhowa laga soo bilaabo degmada salagle iyo degmada baardheere meesha ay ku kala rugmanayaan laga soo bilaabo ilaa waxay socotaa degmada jamaame guud ahaan labadan wilaayadood ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayay shaqadaanu hadda ka socotaa oo ku dheerarsan webigan weyn ee la yidhaahdo webiga jubba asbaabta shaqada tan loo qabtay waxaa weeye waxaad ka warqabtaan waxaan soo marnay fatahaad adag baan soo marnay oo aad iyo aad u ballaaran markii biyuhu ay dhammaadeen biyuhu waxay ka tageen dhibaatay ka tageen waxay ka tageen webigii oo qararkiis uu dhammaaday waxay ka tageen arjini arjinihii loogu talagalay webiga inuu difaaco oo isagana ka go'een boholo waaweyn marka waxaa la qaatay la badbaadiyo mar labaad sidii shalay nafta loo badbaadinayay si la mid ah maanta in loo badbaadiyo wax soo saarkii beeraha ee biyuhu markay baxeen dhulku waa la beeray maanta alxamdulilaah waxaa ku yaalla dalag aad iyo aad u xooggan roob yar hadduu yimaado webigii biyo yar uu keeno waa leexinaya webiga waa soo leexinaya mar kale wuxuu baabbi'inayaa dalaggii xaasilka ahaa ee sannadkan baxay ayuu dib u baabbi'inaya annaga marka waxaan ka gaashaamanayna waxaa weeye waa biyihii caadiga ahaa ee laga gaashaaman jiray inaan ka gaashamana rabnaa wixii sannadkan yimid toban mitir bay cirka socdeen kuwaas cidna maaragtay ma difaaci karto maadaama xilliga roobabka ay dhow yihiin si shaqadaa loo dadejiyo oo looga gaarsiiyo intaa waxaa dheer dadka mujtamaca annaga ka mas-uula maanta annaga dawladdu ah annaga ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yacni shaqada tan inaan qabanno waxay u baahan yihiin inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsanno ilaahay idinkiisa gacanna aan diintooda ku difaacanno iyo dalkoodii iyo gobannimadooda gacan aan ku difaacanno gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee xaajaad ah inaan ku gudanno waxaad odkiin horumarintu keliya maaha mashruuca maanta socda keliya maaha horumarinno badan ayaa xarakadu soo bandhigtay qaybteeda warbaahintu ay soo bandhigeen shaqooyinka ay walaayaadku ay wadaan ay soo bandhigeen biyogelin baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa in yacni waxaa weeyaan biyoxireenno waaweyn laga qodo dhul oomana ah ceelalna laga waayey sida biyoxireenka bulufullay waxaa ka mid ah biyihigelintii ballaarnayd ee konton iyo shanta kilomitir qaadatay ee bu'aaliyo aribow u dhexaysay baa ka mid ah yacni waxaa weye ceelashii iyo warahii la qoday baa ka mid ah waxaa weeye isbitaallada la dhisayaa ka mid ah daaweynta dadka sida majaanha loo daaweynaya ka mid ah daaweynta xoolaha ka mid ah horumarintaa marka waa horumarin annagana saaran weeye laa shukra cala alwaajib cidna maanta ixsaan iyo loogama rabo waxaa weeyaan wax looga raba ma jirto ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala kadibna shaqo ilaahayna saaray baan gudanaynaa waxaannu ajar kaga rabnana waa allaha subxaana wa tacaala inuu naga ajarsiiyo ducada dadka muslimiinta ay ducaynayaanna ilaahay inuu noogu kaalmeeyo jibinta iyo la dagaalanka iyo waxaa weeyaan cadowga dalka jooga inuu ilaahay noogu kaalmeeyo ducadoodii ayaa looga gol leeyahay ilaahayna waa waa ajiibay dacadoodii xamladii ugu ballaarnayd ilaahay waajibiyey subxaana wa tacaala marka waxaan leennahay shaqooyinkan ayaa socda masaaxada intaa leegna waa ka socdaan waana la dhammaystirayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaannu rabnaa markaa insha allahu biidn illaah inaan baaq u jeediyo dadka muslimiintaa ee soomaaliyeed ee meel kasta ay ku nool yihiin daafaha dunida waxaan leennahay ka qaybgala horumarinta dadkiinnii meesha hadda aan taaganahay tuulada tan aan maanta aan taagannahay dad ka soo jeeda ee ku dhashay oo geedahan iyo cambiyahan leh ee beeraha aan xirina iska leh baa yurub iyo latin america iyo yacni waxaa weeyaan ku nool waxaa weeyaan waddammada carabta ku nool iyo afrika inteeda kale ku nool daawanaya waxa biyaha laga xidhaya waa beertaadii waa ehelkaagii waa dadkaagii waa walaalahaagii waxaa la rabaa in laga qayb qaato horumarinta qodobka labaad aan u jeedinaya waxaa weeye ummadda soomaaliyeed ee ilaahay hantida siiyey kaaliya dalkiinna maalgashada dhulka ilaahay idin siiyey adduunyada aad ku nooshihiin ilaahay ma siin sacad kasta iyo xilli kastana wax la beeri karo biyuhu ay mutawafir yihiin labada webi ilaahayna siiyey waad arkaysaan biyuhu ay wadaan webigan jubba weliba biyaha u wado arkaysaan jiilaal iyo roobba wuxuu ku darayaa baddu ku darayaa macnaha wax ka faa'iidaystaa la doonaya inay ka kaaftoomaan gacan shisheeye gacan shisheeye inay ka kaaftoomaan allana tala saartaan kadibna muruqooda isticmaalaan dalkooda ay maalaan waxaa la yidhi man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofkaanan quudkiisa iyo noloshiisa aanan milkin taladiisu iyo go'aankiisu ma milkin karo soomaaliya haddaad rabtaan taladeenna annaga inay annaga naga go'do haddaad rabtaan kaalaya wax annaga aan leennahay aan soo saaranno igaad iyo african union iyo qarammada midoobey iyo e u madow yurub iyo waxa kan inaan ka kaaftoonnaan rabnaa ilaahay aan tala saaranno waxaa naloo dilaya maxay maxay gaalo u soo duushay maxaa naloo haystaa diinteenna iyo khayraadkeenna ayaa naloo haystaa marka waxaan rabnaa wixaynan inaan difaacanno annagana aan yaryaraysanno haddii cid cunaysaa annaga owlaho annaga inaan cunno ajiyaasha annaga naga dambeeyana ay ku noodaan cunaan xaq uma leh reer galbeedku inay cunaan xaq uma leh amxaarada duulaanka soo badeen u socoto xaq uma leh inay cunto annagaa ilaahay nagu manaystay annagaa leh waana ka dhimanaynaa in khayraadkeenna si bilaasha lagu qaato dawlado baanbaan ah oo ayagu gacanta ku samaysteen oo gacan ku rimis ah inay intay u samaystaan kadibna warqado baanbaan oo sharciyadda ay ka goostaan kadibna ayaga xoogaa balaqahoo turkiga iyo ay ku dhistaan imaaraadka lacagha laga siiyo kadibna wixii kalena ay amerikaan iyo gaale iyo reer galbeed ay rartaan naftaan agdhigaynaa dal iyo diin wixii ilaahayna siiyey naftaan agdhigaynaa yacni horumar cilmi mid thaqaafadeed iyo mid siyaasadeed iyo mid garaad baynu maraynaa ilaahay dadkan waxa u soo saaray dad difaaca ayuu u soo saareen dad kuwadao dhirta hesheen sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga alandalus alxamdulilaah sida marka hore allihina abuuri iyo ma ardaa mahad elyaane anigoo ah odayaasha tuulada oday cabdiraxmaan aadan maxamed cabdiraxmaan mayaasa lankasaw maanta alxamdulilah aadan faraasana anniga waddankan wixiina way dhib ah marni nink weliba nanlankasheekayaw ma jirta biyihii ana qaadi biyihii ilaahay noo samata bihii wilaayada noo samata bihidi haddana maanta barwaaga may taaganaa wewigii jabsanaay aqafyada inaninshaana meelihii jabsanaayan dhamna noo hir ma haddaas ilaaha iskale xarakatulmujaahidiina iskale ayagaana ka mahadsan annaga maanta argoytan waxaan baalle eh iyo waxaan aqafya eh meeshan dhooban kulli ma aragtaa nima ilaahayna sii waay annaga hanin gurmudan meel kastana maarta ma arda meelba noo hirnayti dhan noo furnayti dhanna nanin hiri alxamdulilah aada aan farahsagna haddii un ana dadka ma aragda tuuladan degan reer mayaas haddii ana gaar ahaan aada aan ka farahsagna mar kastana ma aragda wilaayada saangan inti garab roogta dhibkaynaa la socota dheeftaynaa la socota aadaan aan ka mahdayaana marka ma aragta haddii annagana anna shacabki tuuladu ka noola may ma aragda garab taaganaa ina wilaayada mar kasta wixii ninka baahata ina ma aragta garab taaganaad sida ma aragta jihaadka iyo iyo ma aragta wax allaale wax kastoo ninka baahda ina ma aragta wilaayada garab taaganaana sida iyo nin garab taagan garab taaganaadana anagana alxamdulilah ma haddaan ilaahay iskale annaga nasiibaa lana dad muslimiin ah ana een diintii ilaahay ma aragtaa ninka talagalaya maantana noo xukumahay dadna gaalada aragtan la socotan wixii marka ma aragtaa meelahaas een xamar iyo kismaayo iyo meelahaas wixii ka jira la socotan annagana maanta barwaaqada ilaahay nasiib bal arga horta nin weliba ma aragta ha ogaada haddii muslimiin ana nin weliba ha ogaado arrintaasay ma aragta ha ka imri qaadado gaaladan waddankayn ha ku duuli oo diintayna ma arda dawroogta allah nooga wado mujaahidiintana ma arda ilaahay guul ha siyo mujaahidiintana may ku codsadaane sida ma aragta idinka hadda ma aragta een dhufeesyada ka jirtaan oo ma aragta ummadii muslimiinta ma aragta isan indifaacoytaan ka sabra annagana dadka ma aragta een odayaashii haddii ana siin garab taagana idinkana sabra ina sabartan een ma aragta nasriga hanii dhawaadi wax yarani dhiman wax yar wax yarani dhiman insha allah ilaahay qoolje insha allah mar dhow waddankan afartiis gees diintan laka maamule ilaahayna ku tuugayna ilaahayna ma arda aan ka baxdayaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo labaatanaad warbixinadii aan ugu magac darnay maanta oo kale saddex iyo labaatanka bisha ramadaan maxaa dunida ka dhacay aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا تاريخ
maanta oo kale laba iyo labaatanka ramadaan sannadkii sagaalaad ee hijriga nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam ayaa diray sariyo uu hogaaminayey khaalid ibnulwaliid ayna qayb ka ahaayeen saxaabada kale ah muqiir bnu shucba iyo abu sufyaan hawsha loo igmaday ayaana ahayd in ay dumiyaan sanamkii laata waxaa hawshaas duminta qaatay oo dhulka soo dhigay sanamkaasi muqiira iyadoo ay ahayd mowqif ay heebad ku dheehan tahay oo ay goobjoog u ahaayeen reer taqiif waxaana sidoo kale la gubay gurigii uu ku jiray sanamkaas maanta oo kale saddex iyo labaatankii ramadaan sannadkii kow iyo soddonkii hijri waxay ciidamada muslimiinta ka guulaysteen ciidamadii dowladdii saasaaniyiinta iyadoo maalinkaas la dilay hogaamiyahooda waxaana macrakadaas allah fadligii ay soo gebagabaysay dowladdii furus yesdi jird bin shahriyaar oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyey dowladdii furus ayaana lagu dilay macrakadaas maanta oo kale saddex iyo labaatanka ramadaan sannadkii kun afar boqol toddobiyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay dayaarad nuuca aan doolyaha lahayn oo ay lahayd dowladda salibiyadda ah ee maraykanka taas oo ku soo dhacday duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose saddex iyo labaatanka ramadaan maanta oo kale sannadkii kun afar boqol sagaal iyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada silibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka samaysteen goob u dhoweyd deegaanka buulagaduud ee dhacda duleedka magaalada kismaayo weerarkaas waxaa allah fadligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan askari oo silibiyiin maraykan ah xubinteennii maanta oo kale iyo maxaa dhacay waa naga intaas tan iyo xubinteenna dambe soo socota sidaas iyo wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma alnasiir
سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga markana munaasabad lagu soo gebagabeynayey xamlad dacwi ah oo muddo ka socotay deegaano ka tirsan jubbada hoose ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa munaasabadda goobjoog ahaa munaasabadan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan jubbada hoose waxaana lagu soo xirayay xamlad dacwi ah oo ay wadeen ducaad ka tirsan wilaayada kuwaas oo sameeyey kormeer dacwi ah muddo ayay ducaad u marayeen degmooyinka jamaame iyo kamsuuma deegaanada hoostaga oo ay dadku barayeen diinta islaamka waxay ducaaddu gaareen oo ay dacwada gaarsiiyeen ilaa iyo siddeed deegaan kuwaas oo kale ah kamsuuma beleduraxma bangeeni bandarjadiid cadaadgeri booriini beledulamiin iyo burgaan kuwaasoo dhammaantood hoos yimaada degmooyinka jamaam ee kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana xamladan dacwiga oo socotay muddo toban maalmood ah la gaarsiiyey ama ka faa'iidaystay dad gaaraya saddex kun lix boqol afartan iyo shan qof ugu dambeyn waxaa la soo gebagabeeyey kormeerkaasi dacwiga ah waxaana munaasabaddii lagu soo xorayay ka qayb galay mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo ducaadii shaqada waday ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah ducaadii muddada ku howlaneed shaqada dacwadan ka wada degmooyinkaasi qaafilada dacwiga ah oo dacwatul aryaafka ah raggu ku baxay rag afartan iyo afar ah daaci ah ayaa ku baxday waxa ahdaafta marka ay beegsanaysa qaafiladu waxay ahayd dadka inay dacwada gaarsiiso oo dadkaasi magaalooyinka ka fog in dacwada la gaarsiiyo dad fara badan ayaa marka lala kulmay deegaanadaasi marka dadka dacwada la gaarsiiyey guud ahaan waxay ahaayeen qof oo ka koobnaa kuwo ummi ah waxba aan qori karin iyo kuwa wax qori karaba waxay ka koobnaayeen rag iyo haweenba way ka koobnaayeen waxay ka koobnaayeen ardayda dugsiyada ayaa dacwada lala mushaarakaynaya oo qayb ku lahaa oo dacwada la gaarsiinayey waxaa ka mid ah dadka dacwada la gaarsiinayay mucallimiinta dugsiyada haye ayaa ka mid ahaa nuqabada ayaa ka mid ahaa bulshada sharaa'ixda qaybaheeda kala duwan oo dhan ayaa goobahaasi deganaa ayaa ka wada faa'iidaysanayay cadadka hadda walaalka uu noo sheegay ee saddexda kun lix boqol afartashanta dadka mustafiidiinta ee ka faa'iidaysta waay dadka aan u tagnana kolley waxay dad aad u wanaagsan oo raqba diinada ay ku jirto oo diinta u baahan oo soo dhoweyn leh ayaan la kulannay marka hadda ka soo tegayna ayagoo leh hanaga tegina ayaa wakhtiga iska yaraaday oon ku soo baxnay tuulooyinka qaarkood mulaaxado markaan u fiirinno tuuli waxaa arkaysaa dadka u badan ee waxbaranaya xiiseenaya dhallinyaraday u badan yihiin mawaadic kala gedsan aan duruus ku bixinaynay hadday tahay masaajidda qayb baan ku bixinaynay hadday tahay meelaha loo calaamaday maraakista ah sida ragga iyo dumarka ay kala leeyihin ayagana waan ku bixinaynay hadday tahay meelihii loo kala lugeynaayo ee mataqaana wiigal sugur gudbaa labis dhinac intaba howshan waan wadnay runtii dadkaan u tagnay waxay dad aad u fiican oo raqbad diinad ay ku jirto walaalahana kulley shaqadoodii shaqada aan ku jira annagu hadaan nahay ducaadda xaqiiqatan wax badan baan ilaahay subxana watacala nala kulmiyey oo ka mid tahay ummadda inay in badan raqbad diinad haysa ayadoo xilli iska kulilaya xoogaa ramadaana lagu jira haddana dadku in badan maasha allahu kaana aad bay u fiican yihiin waxaa la odhan karaya waa wax lagu miitaala xaqiiqatan ma lahan marka ummaddeenna insha allahu tacaala inay si guud insha allahu tacala fariinta aan kala kulannay aan si guud annagana aan gudbinna dadka nuqabada iyo ducaadda mar walba hal arrin baa ka dhexeeya guud ahaan mas-uuliyiinta oo ah diinka allah subxaana watacala inaa mar walba markan waxaa idinku soo maqan salaadiintii ka qayb galay xafladda waxaana ay kala yihiin suldaan cabdulqaadir xeedar suldaanka beesha direed suldaan maxamed deeq suldaanka beesha mursade suldaan axmed nuur mataanow suldaanka beesha bimaal iyo suldaan cabdisalaam cusmaan xaaji suldaanka beesha sure
waxaa u mahadcelinaynaa xarakada guud amiirkan iyo awculeed nabadgelyan iyo taladan iyo wanaaggan badan oo aad lagu raaxaysanaayo culummada ay meelaha marayso dadka diinta la gaarsanaayo tawxiidka la gaarsanaayo sabab u ah iyo xarakada guud mas-uulinteeda dhammaan ayaa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahadcelinaa maktabka dacwada guud ee xarakada aad baan ugu mahadcelinaa sababtoo ah juhdooyin badan dacwada ummadda lagu gaarsiiyey sanayaalkan dambo aad bay u gaartay xeebaha iyo dadka reer guuraaga tuulooyinka dacwada aad baa loo gaarsiiyey waxaa ku mahadsan maktabka guud ee xarakada gaar ahaan waxaa u mahadcelina maktabka jubbada hoose xaaladda haddaa taaganah waay ama meesha goobta aan joogno la kala baxye marka ducaadda si guuda ugu mahadcelinaa maadaama xilli soonna iyo xilli soon baa aheenna juhdi ay ku bixiyeen socdaad iyo tuulooyin badan hadda tuulooyinka la magacaabo mee waxaan maqlay aniga maadaama odayaasha nahay war aan kahayo deegaanka inay tuulooyin badan u gudbayeen ama ay qabanayeen dad socdoo baadiyi ka yimidoo naaga iska socdaanoo caana wataan ama ka yimideen in hal loo qabanayay macnaa dacwo la gaarsanayay hadda tuulina burgaan tuulo kale inta ka jirto qaybqaybay ugu tageen galabtii iyo cabadii iyo la aagay warbixin badan aan hayna macnaa tuuladii kuma koobno hadda la qorqoray tuulooyin badan ay maraayeen ducaadaas amba soonna ahaato xilli soonna hay socdeen oo iyaga jikadooda ay shadanaayeen qariib ay ku jiraan biyahooda ay arooranayeen taasna waxaa leenahay ilaahay ajir ha ka siiyo aad baan ugu mahad celinaynaa gaar ahaan walaayada jubbada hoose gadiga hadda waa laisku keenay waaliganya cusub iyo goobta cusub oo maanta lagu kulmay kulankiisina isku soo aaday dacwo iyo aqoomii lasoo gudaayo oo ay soo mareen jubbooyinka macnaa culummadeeda ay soo mareen oo maanta macnaa lagu qatimaayo jubbada hoose gaar ahaan degmada kamsuuma maanta isku soo aaday oo soon ay tahay waaligan waxaan leenahay adii makaatiibtaada inta cusub iyo inta hore u joogto soo dhowaada waa ku mahadsantihiin ilaahayna ajir haniga siiyo culimmadii macnaa muddooyin shaqadan haysan kolley ilaahay xaggiisa waxaan u rajaynaa unakan waa u ducaynaynaa waxaa kalaa leenahay wakhtiga inkastoo dacwada ay dhammaanaynin in hadda xaaladda mugdiyaalkan dambe ay ku jirtay in laga sarmariyo dacwada hadda aad bay u socotay dadka reer guuraaga oo baadiyaha muddo badana juhdi lagu bixinayo rag badanoo hadda wejigooda intaas ka muuqdo iyo rag maqan ayaan arki jirno iyakoo safarre ahoo wareegayano dadka reer guuraa dhex socdaan xilli kuleeloo abaar ay tahay xoole ay joogan la qaxay xoolihii hataa ay tageen dadka ay ku dhex jireen ay ku qariibayeen ayagana waxaan leenahay ilaahay jiraa ka siiyo waxaan codsanaynaa in la ziyaadiyo insha allah odayaasha waxaan dardaarmina haddii ilaah yidhaaho waajibka diinad inaan si xaqa u gudanno oon kitaabka ilaahay garabkiisa aan maadaama aan kitaabka ilaahay in aan u gargaarina aan sheegana walaqad aqad allahu mihaaqa bani israa'iila wa bacatnaa minhum itnaa cashara naqiiba wa qaala allahu innii macakum la in aqamtum asalaat wa aataytum azakaat wa aamantum birusul wa casartumuuhum khataraan ku jirna odayaasha haddaan nahay nuqwada waxaan qasab ah inaan aayaddaas sida ay ilaahay u soo dejiyo odayaasha loogu waxaa inaan ugu dhaqanno insha allahu tacala haddii ilaah yidhaaho aan qaadanno macnaha aayaddaasna aan ku dhaqanno aanna tadbiiqinno xaqiiqo waay waxaa ayaan darra ah nin naqiib ah oo mas-uul ah oo nin diineed ah haddana ehelkiisa in ay noqdaan dad diin la'aan ah ama reerkii uu ku jiro nin aan salaad dukanin qur-aan aan waxba ka kaseenin ee haddana aan diinna diyaar u ahayn inuu u shaqeeyo marka naqiibka waxbaa ku soo noqonaya ballanqaadkii ilaahay waxbaa aga soo noqonaya maxaa yeele gargaarka ilahay waxaa lagu helaya inaan awaamirta ilaahay aan qaadano marka insha allahu tacala annaga naftirkaana odayaal ahaan xaqiiqo nin walbo oo meel walba oo majaalis diinad oo lasugu imaado waxbaa qofka uga soo baxo kolley aniga aqli ahaanteyda waxaa iiga soo baxay sheekha ruqiya hadda markuu dhahay xaqiiqatan odayaashaan la hadlaya aniga dadka lala hadla inaan ahaan oo arkay aniga macnaha shakhsiyaddeeda maxaa yeele dhe qof hadda xaqiiqo waayo marka adiga aa ilaahay wax ka doonayso oo ilaahay rajo badan aa ka qabto oo haddana gadaashaada ay tahay dac ay tahay dhibkeeda leedahay oo adiga ilmahaadii aysan talaad dukanaynin oo xaaskii iyo ehelkii iyo qof u dhow aysan muxuu ahayta tawxiid shaqo ku lahayn acmaasha qeer ka socota aysan shaqo ku lahayn in ay meel inta ku mashquulaan wax yar hataa ay fiirsadaan macnaha xalqooyinka ama muxuu ahayta waaqaca maanta jira dhibkeeda leedahay marka xaqiiqatan ha lagu dadaalo nin walbo sida adduunyada loogu shaqaysanaya aqraha loogu shaqaysto walaalaha khayr allah siiya insha allah meel walbaa nal ka dhisay ragga ducaadana waxaan leenahay insha allah miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro howsha aa qabateenna howl maanta aad ajirkeeda raadinaysaan maahan mid damba waa fasawfa nuutiihim ajran cadiima xaqiiqa waa meeshaas u dhigta ilaahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro annagana allah naga dhig insha allah kulankan kuwii lagu cafiyo ilaahay idinkiisa insha allah assalamu calaykum raxmatullahi insha allah waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay hadday anigu ardaydiinahay haddaan joogay hadda waxaan jooga anigoo oday ah iyo horgala ardayna waa idin ahaana insha allah majaashi iyo geedaha iyo meelaha kheyrka oo ka socdeen oo idinkaad joogtaan insha allah ma ina ahaan doonaa sida shalay arday aadan kuga hayna maantana ardayan ahaan doonaa dadkaygana insha allah dacwadan kusoo xiri doonaa idinkana waxaan idinka codsanaa ood xarakada u gudbinaysaan maadaama maktabka ugu sarreeye uu joogo deegaankan dacwada inaad sidan ka ahaato oo lagu sii socdo hor loo sii socdo fi ramadaan oo bacda ramadaan waanaad horgala insha allah bismillahi alkariim wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay aa mahadle waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay kulankan makaankan quruxda badan alligay nagu makaneeyey intaanoo ducaada oo wakhti iyo juhdi soo gelisay in ay gaarsiiso maanta ayadoo waddanku fatahaado badan ka dhaceen dadkii kala firdhaday oo wakhti badan soo kala dhumay inay maraan ilaa iyo dhowr meelood hadda la cayimay iyo tuulooyinkaasi siddeeddaas tuulo iyo wixii nawaaxigooda beledii baadiyo in ay ku lugeeyaan ayadoo soona ay u dhabar adeegaan ilaahay ayagana ajira ka siiyo annagana aada ugu faraxsannahay alxamdulilah intaa waxaan usii mahadinaynaa insha allahu tacaala waayadii ka shaqaysay min xarako ilaa iyo maanta oo aan joogno gobolkan jubbada hoose siduu hadda noo sheegay jubbooyinka waa la kala guye annagu waagi hore labada jubba aan suhayn hadda jubbooyinka waa la kala guye maadaama aan la kala goyna annagu hadda waa dad cusuba hadda socodbardaan noqon ilaan meeshaa ku shaqaynaynay iyo wadankii wadan cusubaa loo soo raray deegaan cusubaa yimid hadda inaan isku tashanno noqobadii horaa ka wada hadasha insha allahu tacaala diintuna waxaa waaye cid gaar u leh ma laha diinta waana wada saaran tahay waa yeel nin weyn nin yar haddee nin walbana wuxuu maanta ilaahay hortiisa la tegayaa wixii asaga ilaahay oo yaqiin uu ku caabuday oo ilaahay uu u barax tiray uu u khaalis yeelay ayuu u tegayaa ninkii israaf ninkii istutus iyo halagu arko wax u yeelayna kaasina garabkiisaaba alla ka bax ilaahay nagama dhigo maanta insha allahu tacaala intaan isugu timid meeshaan oo labadii jubbooyinkii odayaashii waaligeeniga cusub hadda oo jubbada hoose uu maanta noo fadhiyo odayaashii oo dhan ilaahay idinkiis maanta maalin aad u khayr badan oo soona oo falli badan ilaahay dartiisana aan maanta isu hortaagannahay ayaa macnaha farax weyn ah ilaahayna intii u socotayna miisaankooda xasanaadka allah ugu kabo annagana ilaahay kuwa ku camri qaato kuwaana qaato allah naga dhigo ummadda uu sheekha nagala dardaarmayna insha allahu tacaala hari habeen waa u taagannahay hari habeen waa u taagannahay in intii karaankeenna ah oo aan dadaal iyo juhdi gelino wax badan ayaan macnaha arrintaas nagu soo aan ku soo dhex jirnay annaga dowrooyin u galnay ayagana diyaar aan u nahay ilaahayna inuu naga dulqaado culeyskan gaalana allah naga jebiyo kuwa ay jabtay allah jebiyo ilaahay inta dhiman ha israaciyo ilaahay idinkiis insha allahu tacaala waqtigan waa iska celiil wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeenna waxaa xafladda soo xiray asheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo kelimaad u badnaa dardaaran munaasabadda ka jeediyey
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله سبحانه وتعالى يا محدث كله ومكان كان أو خير كبدن نو كل ميي أنا أتاجن الله دين تذكر يلدي أتاجن نو كل ميي بمحدث كله bacda xamdillaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinaynaa ducaadii ducaad ilallaahi ahaayeen oo ilaahay dartiis diintii iyo dacwad u faafinaayeen oo markii la soo diraayen ay ahaayeen ducaaddii jubbooyinka halkaanu ku fadhiyaan ducaaddii jubbooyinka waxaan leenahay jasaakumullaahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala dacwadii iyo diintii aad sheegteen oo ummadda gaarsiideen ilaahay miisaanka iyo xasanaad haydin saaro markii aad fiiriso ambiyada nebillaahi aadam ka soo bilaaw ilaa nabagan u dambeeyey nabi calayhi salaatu wasalaam risaalo gudinayeen soomaho waxay dhahayeen quuluu laa ilaaha ila allaahu tuflixuun ilaa moodkii nooga imaanayo oo dhimasho aan ilaahay kala kulmayno ama shahaado aan ka helayno in dacwada iyo diinta faafinteeda aan ku cudur daarinin ilahay dartiisa dacwada uga diintana faafi intaa markii gudbo waxaan leeyahay salaadiinta oo meesha fadhiido deegaankii dacwadii iyo diinta lagu wadayna ay ka soo jeedaan waxaan leeyahay walaalayaal ballanteenna waxaa waaye towxiid iyo qur'aanka waaye ilaahay subxaana wataala haddii ogolaado ballanteen attowxiid iyo alqur'aanu wa culuumuhu qur'aanu wa culuumuhu markan waxaan idin leeyahay howsha dacwo iyo diin waaye iyaa la idinka kala hormari waxaa laydinka rabaa markaan qof kastow dacwo iyo diinta faafinteeda ku dadaal waxaad og tahay dadkaad mas-uulku tahay waxaad og tahay qof kasta meeshii joogo waxaad og tahay qof kasta meeshii wax ku gaabinayo annagu waxaa diyaar idin leenahay kan wilaaye ahaan in namber kow aan ka dhigno dacwada iyo diinta faafinteeda insha allahu tabaaraka wa tacaala idinkana waxaa laydinka rabaa in aan barnaamijkaas u istaagno haddii diintii iyo dacwadii iyo noo toosto adduunyuhu waa iyada iska imaanayso wax qiimo ay leedahay lama arkayo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina in makkannaahum fi lardi maxaa lagu xijiyey aqaamuu asalaa wa aatawu azakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahow can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur dhammaanta marka waxaa lanaga rabaa ducaad ilallahi inaan noqno qof kastow ha ku hallaynin qof goona adaa lagaa raba waajibba ku saaran hadiidkii walaalka hadday ka dhawaajinaya balliguu cannii walow aaya qof kasta maha saaran in wax ummadda gaarsiiyo intayn haddii kacno oo moogtahay diinta faafinteeda iyo dacwadeen u istaagno waxaan rajaynaynaa in qof maanta waxba garanayna la waayo marka waxaan leeyahay walaalayaal hadafkeen iyo guud ahaan inaan ku dayno ambiyada waxaa loo baahan yahay kitaabka dacwada iyo diinta faafinteeda iyo inaan isku darno inaan difacno waxaan leeyahay tamasak bixablillaahi واتبع الهدى ولا تكن بدعيا lacallaka tuflixuu waxaan leeyahay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala aan qabsano aan ku dhegno caqiidada saliimkana aan qaadano ilaahi subxaana wa tacaala kadib markaan waa dhiibanaynaa guul baa gaaraynaa meel kasta baa gaaraynaa waxaan leenahay markaan adduunkan iyo waxa aan raadinaynana waxay hoos joogaan diinka hoos joogaan sooma guud ahaan markaan ducaddii meesha fadhiyo haddii aan nahay jubooyinka haddii aan nahay waxaa diyaar noo ah dacwadii iyo diinta aan horumarino dacwadii diinta inaan horumarino jalsida dowladii oo intaa socotay waxaan u malaynaa dowladan ramadaanka hortiisa bilaabatay sooma bidaayadii ramadaanka bilaabatay waa noo xirantahay jazaakum allahu khayran baarakum allah fiikum asalamu alaikum warahmatullahi
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
guntii gebagabadii faafreeb kurarka aan isa soo gaarin dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyay ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa ay duqimo wuxuushnimoa ka geysteen magaalada khaza qaybo ka mid ah waaxda caafimaadka waxa ay sheegtay in keliya maanta yahuuddu ay geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya sagaal iyo konton ruux halka ay ku dhaawacmeen dad kaloo gaaraya saddex iyo siddeetan ruux goobaha yahuuddu ay duqimaha iyo xasuuqyada ay ka geysteen waxaa ka mid a mandiqada khan yunis mandiqada rafax iyo sidoo kale qaybo ka mid ah waqooyiga magaalada khaza warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan dadka shuhadada iyo dhaawaca oo laga daadguraynayo goobaha yahuuddu ay duqeeyeen waa hagaag intaan ka bixin duqeymaha yahuudda ballaan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda tirada guud ee dadka filistiiniyiinta ee shahiiday waxay iminka marayaan labiyo soddon kun sagaal boqol shan iyo toddobaatan ruux halka dhaawacna uu marayo shan iyo toddobaatan kun shan boqol toddobiyo toddobaatan ruux dhinac kale qoysaska maxaabiista yahuudda ee ku jira gacanta muqaawamada reer falastiin ayaa waxa ay dibadbaxyo ka dhigayaan deegaanada yahuudda lagu deegaameeyey iyagoona sidoo kale maantana weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka yahuudda waxayna qoysaska maxaabiista yahuuddu ka cabanayaan in dowladda yahuudda ee netanyahu uu hogaamiyo ayay ka gaabisay sidii lagu sii deyn lahaa maxaabiista yahuudda ee filistiiniyiinta gacantooda ku jira warbaahintu waxay soo bandhigayeen maanta qoysaska maxaabiista yahuudda iyo xildhibaanada yahuudda oo gacanta iskula tegaya iyadoona halkaasina uu ka dhacayo gacanka hadal labada dhinac dhex maraya
ובכן, 49 בעד, 32 נגד, אין נמנעים. אה, רבותיי, אה, חברי הכנסת, חברי הכנסת, חברי הכנסת, אני מבקש לשבת. חברי הכנסת, שבו בבקשה. אה, אני קובע כי הצעת חוק האקלים התשפ"ד 2024 אושרה בקריאה ראשונה.
waa hagaag bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswadda duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda dagaallo goosgoos ah oo u dhexeeyey ciidanka yahuudda iyo xoogaga waxayska cabinta reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen qayba ka mid a magaalada khaza goobaha dagaaladu ay ka dhaceen waxaa ka mid a mandiqada khan yunis deegaano hoos yimaada ee khaza waxaana lagu soo waramayaa in khasaare xoogan yuhuudda lagu gaarsiiyey dagaaladaasi xubintii aan oga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa oo naga intaa aad buu mahadsan walaalkan ismaaciil salaad guuleed ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiise aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu